Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta gaaray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ee caasimadda maamulka SSC Khaatumo. Socdaalka ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa ku weheliyey mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda federaalk Soomaaliya, taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale. Ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Laascaanood kusoo dhoweeyey hogaamiyaha maamulka SSC Khaatumo, Cabdulqaadir Awcali Firdhiye, golaha fulinta maamulka SSC, odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Soo dhoweyn kadib, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo la hadlay dadweynihii soo dhoweeyey ayaa kaga mahadceliyey sida diiran ee ay u soo dhoweeyeen.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين بدنا وحوله أبناها قولها الجيرة أبناها برلمانكا ملاحظة بقنكا ururada bulshada dhallinyaradan quruxda badan ee sharafta badan dhammaantiin dadka reer xaatimo waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan mudanayaal iyo madaooyin walaalayaal ka cudi daaranaynaa oo aad idinka raali gelinaynaa qorraxda kulul iyo muddada dheer ee aad na sugayseen aad iyo aad baan idinka raali gelinaynaa raalli ahaada waxaan ku faraxsannahay inaan maanta idinla jeegno waana idinla jeegi doonnaa ilaahay idankiis wixii wiswaraysi ah daftan sheeko intaba waynu isugu imaan doonnaa haddii ilahay inaadiga wax qabad kulankeennan ama siyaaradeennan booqashadeennan waxay xambaarsan tahay midnimo iyo nabad iyo walaaltinimo soomaaliyeed waxaan leenahay khaatuma ha noolaato dadkeedu ha noolaadaan guulaysta waa mahadsantihiin salaamu calaykum